aniga waxaa laydhahaa xaliime ciise cali caruur yaryaraana guriga ii joogtay anuu ma joogin caruur yaryaroo shana iyo hooyadoodaa joogay caruurta hadday joogeen saaka shalas waxay soo waceen waxay dheen hooyo guriga waa nala go-ay haddaanu soo cararo u nimina waxaasaanu ku aragnaa idinba aragteen haddee caruurtiina waa kala baxay guriga waa ka saaray guryo kalaangeeyey dowladdii hoose shalay galab isma aanu gudbi karin oo shalay subax roob baa da-aaya badan roobkii badnaa oo da-aayana dee maxaanku idhahdaa laysuma gudbi karin baabuur iyo dad iyo waxba laysuma gudbi karin saakaanu ishellay inaanu isu gudubno dowladda hoose oo shaqo ka haysa magaaladan u tagnay dowladda hoosena wayna soo raacday haddayna soo raacday arrinta waxaa sharaxdaa inta uu qaraxa guriga ka soo galay ama waxaan dhirgariirka camal oo kale ah indheheenaan ku soo aragnay marka bal dadku dhegaysanaya u sharax ilaa inta ay soo socotay guriga way ka dhex baxday marka bal arrintaa sharax waxay ka dhex baxday guri annaga naga shisheeya oo bogcad wareegsana waa dhex martay waa soo dhex martay bogcad bannaan oo maxaan ku idhahdaa iyaduna aan la deganayn oo bogcad bannaana waa soo dhex martay guriga ayagana way dhex marto guriga bartankayba ku dhufato waad aragtaanin bogcad kaloo bannaan oo naga sii shishaysana guriga intay dhex madho dhexdiisii martay oo gurigii oo dhan ba jajaban yahay ood aragtaan inuu dildilaacsan yahay ba intay gurigii misna dhex madhay bogcad weyn oo dhowr reer leeyihiin misna sii dhex martay hadda haddeer khatar waxaaba ah dadka caruur inay ku daataanin oo ku dhacaan bayba khatar u tahayba guriga kan wixii joogay laga kaxeeyey reeray dul saaran yihiin islaameed bay dul saaran yihiin waxaan saarana haddeer aanuba kala baxaynay wax haddii wax haddii roob yimaado ama dabayli timaado wuuba dumayaaba guriga ka war khasaaraha gaaray hadday dhex madhay oo oo intay jebisay guriga khasaare badan baa gaartay gurigoo dhan rajo male labada qol oo meesha ka dhisan iyo waxa qabyadahaba rajo male injineerkii guriga dhisay inaad la xidhiirtay ayaa ii sheegtay muxuu kugu sheegay injineerkii aan guriga u keenay maan saaka oo tusay isagaa dhiilada i geliyey inaan aado dowladda hoose oo maamulku arko waxa weeye haddaan keenay saaka oo idhi gurigii saatan uu yahay wax ma ka qaban karaa wuu fiirshay wuu cabiray xagguu tegay xagguu tegay wuxuu anu gurigaan waxba kama qaban karo dowladda hoose bal u tag waxqoonyahanada u tag dadku ha layska arko horta guriga hala cabiro hana la fiirsho waaya dowladda hoose maxay sheegtay inay idiin timi oo saaka maamulka degmada iyo gobolka iyo xildhibaano idiin yimaadeen baan ognaa marka maxay idiin sheegeen waxaa noo yimi maamulka egobolka waxaa noo yimi guddoonshaha kusiisimaha dowladda hoose waxaa noo yimi maxaanku rahdaa baarlamaanada qaarkood waxaa noo yimi dee guriga way arkeen dee dib in ka saara bay dheheen haddeer waa rays waa qoyaan waxba lagama samayn karee dee guriga carruurta ka saara bay dheheen intaynu iska arkayno bal insha allahu rays ku baxaayo wax uun maxaa lagu sheegay sheekadatan maxaa lagu qiyaasay oo in horay bogcad bannaan oo dhul dhul la degan yahay waad aragtaa dhinaca waana laka degan yahay waad aragtaa dhinaca waana laka degan yahay meel kasta waana laka degan yahay dhul ilaahay oo la degan yahay bay ahayd annagu waxaanu ku ognaayey wax aanu hore oo dhib oon ku aragna ma jirto waaya fariintooda u dambaysa maxay noqonaysaa dadka deegaanka xaafadda inay holahan hadda dhintay iyo guriga kan inuu kusoo dumay ka fogaadaan reerkii deganaa hadda bal xaaladooda ay ka warran meesha degan yihiin fariintooda u dambaysa maxay noqonaysaa reerku waa reer danyar oo aan dee aabahoodna joogin aabahood maxaabiis xiran weeye meel fog ku xiran caruurtuna waa caruur yar yar ah oo maxaan ku rahda toban jirkaa u weyn waxa weeye haddee anigadaas iyo odaygaa sirqada ah oo halkaa dirmarmarayay baa mas-uulka ah maxaan ku idhahda dee waanu aragnaa hadeer qarajna uma hayno inaanu ka qaxno oo dee dadkaas muslimnada la degno maaha e wax qaraj aanu ku samaysanona ma haysano waxaan leenahay dee wixii wax u qaban kara carruurta yararka ha u qabteen midda kale waxaan leeyahay dadka deriska iyo dadka maxaan ku rahaa degaanka iyo inay isu sheegaan oo meesha carruuraa kala baxaan oo ka dheereeyaan khatar baa ku jirta khatarta kala baxaan carruuraa yarka